waxaan ka cabanaynaa w f b dhibaatadan waxaa waaye aniga soddon sanaa xeradan joogaa arrimahan aan aragnay weli waxaan aragnay ma ahan labadaas yartaha ayaan meesha u fadhinaa waxaa nagu soo saa'iday inaan laba door saddex door raashinka dhibaato aad aan ugu qabno markaa iridda ka soo galna albaabka inay xeran yihiin
annagoo meesha ku rafaadsan ayay w f v waxay nooga soo dhigtay raashinkii toddoba beri waxay isku dartay shan iyo toban leh lix iyo toban leh saddex iyo toban leh koo iyo toban leh sideed leh saddex leh oo boonadiisii qabo toddoba beriyeen arrintii kusoo koobtay w f v dhibaatay nagu haysaa dhibaatadaas oo ah in aan ku baaba'no qaxooti haddaanowle haddii la dho waxa u dhexeeya waa la garan karaa oo boonadiisii wato intaas markii la isku keeno waa dhibaato weyn waxaan cabanaynaa oo cabasho ka wadnaa oon ka muujinaynaa in toddobada beri wax noolagu daro noola kordhiyo
in muddo ah raashinkii baa lagu rafaadsan yahay sidii lagu qaadan lahaa qaadashadaas iyadaana waxaa waaye wakhtigiyoo gaaban iyo kaarar fara badan oon isqaadan karin oo la isku daray yaa maxaanka dhibaatada ayadaa keentay dhibkaas isaga ah marka waxaa waaye dad baa ku dhintay dad baa ku dhaawacmay dhibaataa ka dhacday dad baa ku raashin beelay dadka curyaamiinta meel gaar ohay maraan bay lahaan jireen meeshii iyada ahayd waa laga qunfushay oo waa waayeen meeshii birta ahayd oo cariiriga ahaydna waa mari waayeen sidii bay hadda maxaankoda raashin la-aan u yihiin intii hadda maxaanko shanta beri oo la qaatay sidii bay raashin la-aan ku yihiin kaararkoodiina mar horaa la qaatay ayagina maxaankoda waa meeshii saasay raashin la-aan ku yihiin waxaan ka cawanaynaa meeshaan qaybta raashin qaadka qaybta raashin qaadka dhibaa lagu qabaa waxaa la rabay maanta maahaane afar beri oo kale in la qaata afarta beri laba beri unbaa toos wax yar loo qaatay dadkii maalinka hore lagu bilaabay ilaa saddexda beri oo la qaadanayay habsanki wixii oo dhan habsana isku noqdeen waa laysku caburay waxaa kaloo intaasii dheer meeshaan dadkii hore oo deganaa oo macnaha kaararka haysta ayagoo joogaan yaa waxaa lagu soo daray boono intaasoo kun ah boonadii iyo kaartii wixii oo dhan waa laysku daray markii laysku darayna cariiri ay meesha noqotay maalinihiina waa la yareeyey cariiriyaa imaaday dadweynihii oo dhan meesha markuu isugu tagay waxaa laysku daray toddobaala iyo labiyo tobanla iyo saddex iyo tobanla boonadii iyo kaarkii waa laysku daray magacayga waa xayba nuur khaliif guddoomiyaha guud ee xagardheer kaamjaaleedhi waxaa dhacay dhibaataa ka dhacday raashinka istribishinka la bilaabay taariikh kow waxaa lagu bilaabay toddobaale iyo labiyo toban le iyo saddex iyo toban le waa saddex kaar oo aad u waaweyn oo boono ku jirto raashinkana way culus yahay waxaa dhacday wax aan ka raysanay labada kun iyo sagaal iyo tobankii nalaga joojiyey oo baymitir la dhahaa la soo celiyey bulshadii waxaa ku dhacday way way weyday bulshadii way weyday suulkoodiiyo gacantoodii baa la waayey jaaniskii lagu farta markii la saaro oo fartaadii ma soo baxayso waxaa ka dhashay dhibaato aad u weyn oo indhaha bili'aadanka ay diideen oo aad iyo aad annagana aan oola qiiroonnay oo maadaamaay kaliil joogto waxaa waaye dhibaatada iridda awal markii la furo laba irid baa la furi jiray iridna dumarkaa ka geli jiray iridna rag hal iridaa la fura ciriiri iyo isbuurasho qofkii tabarya naagta uree midda umusha midda wallaca ninka curyaanka midka jiran midka iska xanuunsanee katabal midka baahanee bil soddonkeed soo qoday ee aanba taagnaan karin dhibaato weyn baa dhacday sidaa markay dhacday ani waan kacay maadaamaan kaamjaaleed ahay